sabuuraddii boqol labaatan iyo labaad waan farxay markay igu yidhaahdeen inakeena aan guriga rabbiga tagne yeruusalaamey cagahayagu waxay taagan yihiin irdahaaga gudahooda yeruusalaam waxaa loo dhisay sida magaalo isku wada dheggen halkaasay qabiilooyinka oo ah qabiilooyinka rabbigu kor ugu baxaan inay israa'iil u marag furaan iyo inay magaca rabbiga ku mahadnaqaan waayo waxaa yaalla carshiyo garsoorid loo dhigay waana carshiyadii reerka daa'uud yeruusalaam nabad ugu duceeya kuwa ku jecelu way barwaaqoobi doonaan nabaddu ha ku jirto derbiyadaada gudahooda barwaaqona ha ku jirto daarahaaga dheerdheer walaalahay iyo rafiiqyadayda daraaddood ayaan hadda waxaan odhanayaa nabadu gudahaaga ha ku jirto rabbiga ilaahayaga gurigiisa daraaddiis ayaan wanaaggaaga u doondooni doonnaa